madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye ayaa xariga ka jaray xaafad cusub oo laga hirgeliyey duleedka magaalada cadaado ee gobolka galgaduud taas oo ay ka faa-iideysteen boqol toban iyo toddoba qoys oo barakacyaal ah dhismaha xaafadan cusub ayaa loogu talagalay dadka barakacyaasha ah ee ku nool magaalada cadaado taasoo qeyb ka ah mashruuca xalka waara oo ay iska kaashadeen dowladda soomaaliya maamulka galmudug hay-adda u n h c r iyo sidoo kale n r c madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye ayaa u mahad celiyey cid kasta oo ka qeyb qaadatay in dadkaas soomaaliyeed ay guryo helaan waxaana uu codsaday in loo dhammaystiro waxyaabaha ka dhiman isagoo sheegay inay ku dadaalayaan sidii shaqo abuur iyo dib u dejin ay ugu sameyn lahaayeen dadka soomaaliyeed ee ay saameeyeen colaadaha iyo abaaraha ka jira dalka ee ku sugan deegaanada galmudug
maantay waxay noo tahay runtii nasiib wanaag inaan xarag jarnay xaafadii aan dhagax dhignay muddo aan dheerayn oo la dhammaystiray muddo sanad ka yar in lagu dhammeeyey xaafadda intaa leeg lagu hirgeliyey waxaa weeyaan runtii dadaal la isu geeyey oo miro dhalay weeye waxaana leenahay waxaanan runtii ku ammaanaynaa warmaalka inaan marka hore uga mahad celiyo hay-adihii ka qayb qaatay unhcr iyo n r c si gaar ah iyo maamulka degmada cadaado guddoomiye ugu horeeyo oo si habsame lagu hogaamiyey dadkii aan hoyga haysan qayb ka mid ah in maanta ay degan yihiin xaafad dhammaystiran adeegyadeedii leh biyihii leh korontadii leh hadda sida la sheegay loo diyaari loo diyaarinayo oo gebagebo marayo goobihii waxbarashada iyo masaajidkii waxaan leenahay waa waa qayb weyn oo runtii lagu guulaystay mashruuca xalka waare ee soomaaliya ayaa loogu talagalay in dib u dejin loogu sameeyo dadka soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaraha iyo colaadaha ka jira dalka waxaana inta badan ka faa-iideysta dadka barakacyaasha ah